بsم الlh الرحmن الرحيم qاl الإmam التirmidي رaximه الlه bab ma jaءa fي تrajuل rasuuli الlahi slى الlه عlيه وsلم wuxuu baabu yahay maa jaءa wuxuu ku yimid fii tarajuل rasuuli الlahi slى الlه عlيه وsلم shallaysiga nebiga عalayhi الصلaaةu وaسلام xadaثna إسxاaq بn muسى الأnصarي qala xadaثna mعن بn عيسى qala xadaثna malik بn أنس can hishaam bni curwa can abihi can caaishata radia allahu canha qaalat kuntu urajilu ra'sa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama wa ana xaa'id waxay tidhi caaisha radia allahu canha kuntu urajilu waxaan shallay jiray ra'sa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam madaxiisa wa ana xaa'idun anigoo xayd qaba qaala xadaanaa yuusuf bni ciisa qaala xadaanaa wakii qال xadaثna الربيع بن الصبيح waa ضaعiif عan يزيد بن أbاn huwa الرaqاشhi waa ضaعiif عan أنس بn mالك رadي الlه عnه qaala wuxuu yidhi kaana rasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم yukhiru nebiga عalaيه الصلaaةu وaسلaam wuxuu ahaa yukhiru mid badiya duhna ra'sihi madaxiisa saliiddiisa saliiddeeda mid badiya ayuu ahaa duhniga waxyaabaha saliidda ee madaxa la marsado wa tasriixa lixyatihi iyo garhkiisa shallayntiisa ayuu badin jiray wa yughiru wuxuu kaluu nebigu badin jiray alqinaaca marada madaxa uu ku xidhanayo markuu saliidaysto kadib xataa kaanna hawbahu waxaad ba moodaa maradiisa hawbu zayaatin mid saliid gada maradiisa ilaa aad moodo marada nebiga calayhi salaatu wasalaam mid saliid ka ganacsada maradiisa yacnii saliiddii dhibcaheedii ayaa dharkiisa ku yaalla ama maradiisa ku yaalla maxaa yeele qofka saliidda ka shaqeeya haaliban waxaa ka muuqanaya aahaarta saliidda dharkiisay ka muuqanaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aad buu tintiisa u saliidayn jiray maro ayuuna madaxa ku xidhan jiray si aysan cimaamadiisa saliiddu u gaarin markuu madaxa aada u saliideeyo waxaa dhacaysa mararka qaar in maradiisa ay waxgaaraan oo u ekaado sida qof saliid iibiyoo kale laakiin xadiidkani waa daciif xadiidkani waa daciif lafdigiisana nakaaraa ku jirta xagga sanadkana waa daciif xagga matnigana nakaaraa ku jirta sanadka laba cilou leeyahay cillo waa rabiic ibnu subayx cillada labaadna waa yaziid ibnu abaan alraqaashi nakaarada matniga ku jirtana waxaa waaye nebigu sala allahu calayhi wasalam in la yidhaahdo maryihiisa ayaa saliid lahaa oo wuxuu u ekaa qof saliid ka ganacsanaya macnaheedu waxaa waaye dharkiisaa wasakhi ka muuqatay waa rasuulka calayhi salaatu wasalaamna arrintaasi mana ogolaan jirin raallina kama ahayn waxaana tusinaya oo xadiidkani uu ka hor imaanaya xadiid ku sugan fii sunani abi daawuud min xadiidi jaabir bni cabdillaah radia allaahu canhu jaabir radia allaahu canhu wuxuu yidhi ataanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam fara'aa rajulan shacitan wuxuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam nin tintiisu ay basaasan tahay qad tafaraqa ra'suhu oo tintiisu ay kala tagtay yani qad tafaraqa shacru tintiisaa kala tagtay macnaheedu waxaa waaye tintiisu ma shallaysna waa timihiisu waa basaasan yihiin fa qaala calayhi الsalaatu wasalaam amaa kaana yajidu haada maa yusakinu bihi shacra nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi kan ma uusan heli karin wax tintiisa uu ku dejiyo ninkaani ma uusan helaynin wax tintiisa uu ku dejiyo macnaha wuxuu ku saliideeyo oo tintiisa uu mariyo miyuu waayey muu tintiisa dejiyo wa ra'aa rajulan aakhar wa calayhi hiyaabun wasikha wuxuu kaloo nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam nin kale oo wata dhar wasakha oo wasakhi ka muuqato fa qaala calayhi salaatu wasalaam amaa yakaana yajidu haada kani ma uusan helin buu yidhi maaan yugasilu bihi hawba ma uusan helin biyo ou dharkiisa ku dhaqo ninkaan marada wasakhda la wata ma wuxuu waayey biyo dharkiisa ku dhaqdo sidaasuu yidhi nabig calayhi salatu wasalaam macnaha ma dharka iska dhaqawa oo iska nadiifiya wasakhda xadiidkaas xadiid jaabir wuxuu khilaafsan yahay midka halkan noogu yaalla ee dhahaya marada nebiga waxay u enkaan jirtay sawbu zayaad waadna ogtihiin qofka saliidda iibiya ee sita dharkuu saliidda ku iibiyo dhar aad u wasaq badan waayo oo aataarta saliiddu ay aada uga muuqato walidaalika alimaam ibnu kaiir raximah اllah fi lbidaaya waاnnihaaya markuu xadiidkan sheegay wuxuu yidhahda hada hada alxadiid fiihi gharaabaة wanakaara xadiidkan waxaa ku jira gharaabe iyo nakaaraa ku jirta war hariiba iyo nakaaraa ku jirta nakaaradu iyo haraabadu ishaarayo waa arintan uu leeyahay marada nebiga waxay u arkay thawbu zayaad calaa kulli xadiidkani ma sugna laa yuctamadu calayh ma ahan xadiid la cuskanaayo قال xdثna hناd بن سrي qال xdثna أbو الأحوص عن الأشعث بن أبي, الأشعث بن أبي, الشع... بن أبي الشعثاء عن أبيه أبو الشعثاء أبو الشعثاء وسليم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tihi إن كان رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم ليحب التيمنa intuwa مخففة من الثقيلة in kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa layuxibu mid jecel atayamuna midigaysiga fii tahuurihi tahaaro qaadashadiisa idaa tatahara hadduu tahaaro qaadanayo wa fii tarajulihi iyo shallaysigiisa dhexdii idaa tarajala hadduu shallaysanayo wa fii inticaalihi iyo kabagashigiisa idantacala hadduu kabagashanayo intaba wuxuu jeclaa atayamun inuu midigaysto calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa inuu midigta ka bilaabo warkaa macnihiisu waxa waaye haddii la shallaysanayo waa in midig laga bilaabaa sidaasaa sunno ah nebiguna calayh isalaatu wasalaam sidaasuu jeclaa qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can hishaam bni xasaan can ilxasan albasri xasan bni abilxasan albasri can cabdillaahi bni mugafal qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu ullah sala allahu calayhi wasalam nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu reebay can itarajuli shallaysiga ayuu reebay ilaa hibban ilaa marmar mooyaane yacni marna in la sameeyo marna laga taga mooyaane alghib waxaa loo isticmaalaa wixii wakhti la sameeyo duuna waqtin wakhti kale ka soko marna waa ka tegaya marna waa samaynaya maalin waa samaynaya maalinna waa iska dhaafaya sidaa in la sameeyo mooye nebiga calayi slat slam wuxuu reebay in si joogto ah mar walba loo shallaysto nahaa rasuulu llahi can itarajul ilaa hibban xadiidkan bishawaahidihi waa saxiix laakiin sanadkan ciluu leeyahay ciladiisu waa xasan albasri oo can ku wariyey xasanulbasri waa imaam laakiin ciladiisu waa cancanada waa mudallis xasanulbasri wuxuuna ku wariyey can buu ku wariyey laakiin xadiidku bimajmuuci turuqihi waa sugan yahay waa xadiid saxiixa xadiidka macnihiisuna waxaa waaye nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay in si joogto ah mar walba iyo maalin walba loo shallaysto ilaa hibban ilaa marmar mooyaane waxaa laga qaadanayaa bay yidhahdeen culimmadu shallada inaanan joogtana looga tegayn joogtana aan loo samaynayn laakiin la rabo inay dhexdhexaad noqoto sababta maalin walba in la shallaysto loo diidayo waxay culimmadu ku macneeyeen waa mubaalaga fi اtazayun waxay yidhaahdeen waa ku xeeldheeraasho isqurxinta lagu xeeldheeraanayo wa hada shanu الnisaa arrintaasna waxay yidhaahdeen waa arrin dumarka lagu yaqaano isqurxin joogto ah iyo qofka maalin walba inuu ku mashquulo naftiisa iyo tintiisa waxay yidhahdeen waa arrin dumarka lagu yaqaano aan ragga looga baahnayn ila ragga adadeega laga rabaa iyo inay noqdaan dad ad adag oo aan jilcanayn dad aanan ku mashquulin mar walba inay shallaystaan maxaa yeele shallada joogtada inuu ku mashquulo shanu rijaal ma aha nebiga calayh isalatu asalaam marna waa shallaysan jire marna waa ka tegi jire qaala xadaana alxasan ibnu carafa qaala xadaana cabdusalaam ibnu xarb can yaziid bni abi khaalid can abi lcalaa alawdi can xumayd bni cabdiraxmaan can rajuli min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama kaana yatarajalu nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waa shallaysan jiray hibban marmaruu shallaysan jiray marna waa ka tegi jiray marna waa la imaan jiray xadiidkan dambe waa daciif qaala raximah اllah baabu maa jaءa fii shaybi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam baabka marka hadda aan soo marnay oo ku saabsanaa shallada nebiga calayh الsalaatu wasalaam khulaasadiisu waxa waaye shallada nebigu waxay ahayd mid dhexdhexaada nebigu waa shallaysan jiray calayhi salaatu wasalaam marna waa dhaafi jiray waa iskaga tegi jiray markuu u baahan yahayna waa shallaysan jiray markuu ka maarmi karana ama uu ka maarmayo waa iska dayn jiray sidaasay ahayd shalladii nebiga calayhi salaatu wasalaam ma ahayn mid joogto ah mid maalin walba ah ee waxay ahayd mid marna uu la yimaad marna uu iska daayo waxaa kaloo baabka ku jira in haddii la shallaysanayo laga bilaabo shallada jihada midig in laga bilaabo in gebi ahaan marka shallada laga tago nadaafadaraa ku jirta waana tow lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii tintiisa saliideyn waayey ee hagaajin waayey ninkaani muu wuxuu waayey wax tintiisa uu ku dajiyo markii tintiisa basaasnayd oo ay kala tagsanayd dhanka kale in mubaalaqa lagu sameeyo fi tarajul oo lagu tarax tago oo joogto laga dhigo ayaduna nebiga calayh isalaatu wasalaam waa reebe nahaa can اtarajuli ilaa hibban waa maxa marka sida sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam waa dhexdhexaad shallada nebiga calayh isalaatu wasalaam ma ahayn mid maalin walba iyo wakhti walba ah ma ku mashquuli jirin mana ahayn rasuulka calayh isalaatu wasalaam mid gebi ahaan ka taga inuu shallaysto maxaa yeele nadaafadaraa ku jirta idan khayr lumuuri awsatuhaa nebiga calayh isalaatu wasalaam tarajulkiisu wasaduu ahaa dhexdhexaaduu ahaa hadduu shallaysanayana midiguu ka bilaabi jiray baabu maa jaaa wuxuu baabu yahay wuxuu ku yimid fii shaybi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam cirada nebiga calayhi salaatu wasalaam xadaanaa moxamed bn bashaar qaala akhbaranaa abu daawuud qaala akhbaranaa hamaam can qataada qaala wuxuu yidhi qultu lianas bni maalik anas ibni maalik baan waxaan ku yidhi hal khadaba rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ma cillaansaday oo cillaan ma marsaday qaala wuxuu yidhi lam yabluq dalik nebigu arrinkaa ma gaarin heeruu cillaan marsado ma gaarin innamaa kaana wuxuu ahaa cirada nebiga ama tinta nebi shayban ciro fii sudqayhi asudqa waxay culummadu ku macneeyeen maa bayna aluduni waalcayn waa isha iyo dhegta inta udhaxaysa isha iyo dhegta inta udhaxaysa timaha ku yaalla waxaa loo yaqaanaa sudqayn ama sudqa baa loo yaqaan timahana waa la yidhaahdaa mowdica laftirkiisa tintu ka soo baxaysana waa la yidhaahdaa cirada nebiga waxay ku sugnayd fii sudqayhi waa isha iyo dhegta inta udhexaysa ayuu ciro ku lahaa macnaha meelo kale cirada nebiga calai slat slam way ku yareed waxaa kaloo axaadiista qaar ku timid in cirada uu ku lahaa fi lcanfaqa canfaqadu waa maxay waa tinta faruurta hoosteeda ku taalla oo garkana kor ka soo xigta waxaa la yihahdaa canfaqa halkaasna ciruu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam marka ciro badan ma lahayn way walaakin abu bakrin radia allaahu canh laakiin abu bakr radia allaahu canhu khadaba wuxuu marsan jiray bilxinaa'i waalkatam bilxinnaa'i cilaan waalkatami iyo katamka katamku waa geed asalkiisa dhulka ka soo baxa laakiin sida cilaankoo kale loo isticmaalo waxayna culummadu ku sheegeen inuu leeyahay madow laakiin madowgiisa uu yahay mid gaduud ku jiro waa madow ay ku jirto xumra walidaalika qofka waxay yidhahdeen hadduu isku daro cillaanka iyo katamka markuu isku daro waxaa soo baxaya midab madow khaalisana aan ahayn gaduud khaalisana aan ahayn waxau noqonayaa marka madow ay xumra ku jirto ilan cilaankuna waa gaduudan yahay katamkuna madow buu leeyahay markii labadooda la isku daro midabkan bunniga camal buu noqonaya madow khaalisana noqon maayo gaduud khaalisana ma noqonayo abu bakr radi allahu canhu wuxuu isticmaali jiray alxinaa walkatam qaala xadaanaa isxaaq bn mansuur wayaxya bni muusa qaala xadaanaa cabdurazaaq can macmar can haabitin can anas bni malikin radi allahu canh qaala wuxuu yidhi maa cadadtu fii ra'si rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam kama tirin madaxa nebiga calayhi salaatu wasalaam walixyatihi iyo garhkiisa ilaa arbaca casharata shacra ilaa afar iyo toban tin mooyaane baydaa'a cad afar iyo toban tin oo cad buu lahaa yacni madaxiisa iyo garhkiisa marka la ysku daro calaa kullin ciradiisaa yarayd wey afar iyo toban tin oo cad ayuu yacni mooye wax kale lagama tirin jirin qال xdثna محamed مثنى qال أخbarna أbu dawud qال xadaثna شhucبة can simak بni xrb qaala wuxuu yihi samictu jaabir بni samura waxaan maqlay jaabir بni samura waqad su'ila wlxaal qad su'ila la weydiiyey can shaybi rasuuli الlah salى الlahu عalيه wasalam cirada nebiga faqaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa idaa dahana ra'sahu hadduu madaxiisa saliideeyo lam yura minhu lagama arkaynin shaybun ciro wa idaa lam yadhan hadduusan saliidayn ru'ya minhu waxaa laga arkaya shay-un waxbaa laga arkaya oo ciraa ka muuqanaysa madaxa markii la saliideeyo haddaysan ciradu muuqanayn macnaheedu waa maxay waa ciro yar waayo waxaa haaliba tinta madowgeeda haaliba walidaalika markii la saliideeyo oo la shalleeyo caddaankaasi tinta ku jira wuxuu dhexgelayaa madowguu dhexgelayaa tinta waxay noqon kaanaysaa tin madow laakiin markuu basaasto yacnii tintu ay noqoto tin basaasan oo aan la saliidaynin markaasoo kale waxaa soo baxaya caddaankii waxaa soo baxaya ciradii a soo daahiraysa cirada nebiga calayi salatu salaam sidaasi ahayd mid waxay ahayd tinta haddii la saliideeyana aan muuqanayn markii aan la saliidaynna muuqanaysa قال xدثنا محمد بن cمر بن الوليد الkندي الكوفي قال xدثنا يحيى بن آdم عن شhريك عن عبayd اللh بن عمر عن نافع عن بن cمر qاaل wuxuu yidhi إنma kاna شhayب رasuuل اللh صلى الله عليه وسلم wuxuu ahaa ciradii nبga عليه الصلاaة وسلام نحو من عشhريiنa شhعرة بyضاء نaxوa min عشhريiنa شhعرaة بyضاء labaatan tin oo cad oo kale bay ahayd yani labaatan tin oo cad qadar la eg ayay ciradu nebigu ahayd calayhi salaatu wasalaam horena wuxuu usoo sheegay afar iyo toban soo ma ahayn waxaasoo dhan waa tiro taqriibiya soo dhoweyn ah ma ahan cadid lagu xadidayo oo la dhahayo wax kama dheeraan karaan waxna kama yaraan karaan laakiin way qiyaas waay ninka saxaabiga hore wuxuu qiyaasay afar iyo toban saxaabigaana wuxuu ku qiyaasay ilaa labaatan calaa kullin dhammaan waxay tusinayaan ciradii nebiga calayh isalaatu wasalaam ee tintiisa iyo garkiisa ku tiil inay yarayd oo aysan badnayn qaala xadaanaa abu kurayb moxamed ibn اlcalaa qaala xadaanaa mucaawiya bn hishaam can shaybaan can abi isxaaq can cikrima can ibni cabaas qaala wuxuu yidhaahday qaala abu bakrin radi allaahu canh abu bakr radi allaahu canhu wuxuu yidhi yaa rasuula allah qad shibta rasuulka ilaahayow waad cirowday buu yidhi waad ciraysatay ciro badanaa kaa soo baxday qad shibta macnaheedu waxaa waa qad dahara fiika aahaaru shayb waxaa kaa muuqday aahaartii cirada iyo da-da qaala wuxuu yidhi shayabatnii huudun waalwaaqicatu waalmursalaat wacama yatasaa'aluuna waida shamsu kuwirad suuradahaas ayaa cirada iga soo saaro waayeel iga dhigay buu yidhi suuratu huud wاlwaaqica wاlmursalaat wcama yatasaa'aluun waida shamsu kuwirad macnaha hadalkan waxaa waay bihaan culamada ama xadiidka macnihiis waxa waaye suuradahan waxaa ku badan ka sheekaynta axwaasha aakhiro wacdiga iyo waciidka goodinta iyo waxyaabaha ku saabsan maaragtay aakhiro ahlu jannaha iyo ma'aalkooda ahlu naarka iyo meesha u dambaynaysa waxyaaba badan oo murugo badana suuradahani ku jira waxyaabaha cirada soo dadejiyana waa ka mid qofka murugo badan inuu la kulmo culaysyo badan inuu la kulmo waxyaabaha badinayay ka mid taha oo cumri degdega ku ridaaya nebiga calayi salatu wasalaam wuxuu leeyahay cirada iyo da-daba waxaa ayadoon wakhtigeedii la gaarin ama igu badiyey huud iyo waaqica iyo mursalaad iyo cama yatasaa'aluun iyo ida shamsu ku wirad qaala xadaanaa sufyaan ibnu wakiic qaala xadaanaa muxamed ibni bishr alcabdi can caliy bni saalixin can abi isxaaq can abi juxayfata qaala wuxuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah naraaka qad shibta rasuulka ilaahay oo waxaan aragnaa inaad shayb noqotay yacnii ciradii iyo da'diiba inay kaa daba yimaadeen qaala wuxuu yidhi shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa lafdigan shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa way daciifiyeen culummadu waxay ku sheegeen lafdiga in dacfi ku jiro laakiin xadiidka hore waa saxiix sheikhulalbani raximah llah wuxuu ku sheegay fi saxiixa qaala xadaanaa cali bni xujr qaala anba'anaa shucayb bnu safwaan can cabdilmalik bni cumayr can iyaad bni laqiitin alcijli can abi rimtata taymi ribaab qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u imid markuu leeyahay taymi ribaab wuxuu uga taxarusayaa taymu quraysh laba taymaa jirta ninkan la leeyahay ataymi taymkii reer quraysh ma ahan ee waxaa la yihahdaa taymu ribaab waa laf kale qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya sala allahu calay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u imid wa maciya waxaan aniga ila jiray ibnun lii wiil anigu aan dhalay qaala wuxuu yidhi fa uriituhu waan tusiyey faqultu waxaan idhi lamaa ra'aytuhu markaan arkay nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaan wiilkii ku idhi haadaa nebiyullah kani waa nebiga ilaahay fa uriituhu waa la itusiye w qaala wuxuu yidhi haadaa nebiyullah kan waa rasuulka ilaahay wa calayhi hawbaani akhbaraan qaaladan waxaa iskale cunuga markuu yidhi wa macii ibnu lih cunugii baa wuxuu yidhi fa uriituhu nebiga ayaa lay tusiyey calayhi salaatu wasalaam horaan u arkay macnaha ama aabbahaya hore ii tusiyey faqultu waxaan idhi lamaa ra'aytuhu markaan arkay baan waxaan idhi haadaa nebiyullah kan waa nebiga ilaahay oo horaan ka gartay macnaha wa calayhi hawbaani waxaana dushiisa ahaa laba maro akhdaraani oo cagaaran walahu shacrun wuxuuna lahaa tin qad calaahu lmashiibu qad calaahu uu ka sara maray almashiibu ciradii ciradii aa ka muuqatay wa shaybuhu cirada nebigu calayhi salaatu wasalaamna wakhtigaasi waxay ahayd axmar mid gaduudan ayay ahayd macnaha waa cilaansaday xadiidka anas waxaan ku soo marnay inuusan tintiisa cilaamin soo maa xadiidkanna wuxuu leeyahay wa shaybuhu axmar sheikhu wuxuu noo keeni doonaa baab ku saabsan baabkan ku xiga fii khidaabi rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam halkaasaan ugu tegaynaa culummaduna waa isku khilaafeen riwaayaduhuna way iskhilaafeen laakiin khulaasadu waxa waaye mid walbahay wuxuu wariyey wuxuu soo arkay saxaabada dhahaysa cilaan ma marsan waxay arkeen asoon cilaan u marsanayn kuwa dhahaya cilaan u marsadana waxay arkeen nebigu cilaan u marsan yahay calayhi salaatu wasalaam saasaa lagu ximbaarayaa ikhtilaafka riwaayadaha iyo kala duwanaanshaha riwaayadaha qaala xadaanaa axmed ibnu maniic qaala xadaanaa surayj ibnu nucmaan qaala ahbaranaa xamaad ibnu salama can simaak ibni xarbin qaala wuxuu yidhi qiila lijaabir ibni samura jaabir ibni samura baa waxaa lagu yidhi akaana fii ra'si rasuuli llaahi sal alla ly slam shaybun nabiga calayhi salaatu wasalaam madaxiisa ma ku sugnayd ciro qaala wuxuu yidhi lam yakun fii ra'si rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam madaxa nabiga kuma sugnayn shaybun ciro ilaa shacraatin ilaa timo fii mafraqi ra'sihi madaxiisa kala barkii ku tiilay mooyaan ida dahana hadduu saliidaysto waaraahunna waxaa daboolaya cirada adduhnu saliiddi ayaa daboolaysa saliidaysigaa daboolaya hadduu saliidaysto saliidda uu marsaday ayaa waxay daboolaysaa ciradaasi macnaha ciro badan ma ahayn khulaasada baabka waxa waaye cirada nebiga inaysan badnayn calayhi salaatu wasalaam ma ciro badnayn laakiin haddana maca daalika aysoon ciradiisu aad u badnayn waa cillaansadeen nebigu calayhi salaatu wasalaam mararka qaar mararka qaar uusan cillaansanna way jirteen baabkan baabka ku xiga ayaan ugu tegaynaa in sha allah qaala alimaamu tirmidiyu raximah اllah baabu ma jaءa fi khidaabi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu baabu yahay maa jaءa wuxuu ku yimid fii khidaabi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga calayhi الsalaatu wasalaam cilaansigiisa قال xدثنا أحمد بن منيع قال xدثنا هشيم قال xدثنا عبدالملك بن عمير عن إياd بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال wuxuu yidhi أتيت رsuuل الله صلى الله عليه وسلم نبga عليه الصلاaة وسلام ayaan u tegay أبو رمثة waa رفاacة بن يثربي magaciisa waa la isku khilaafay laakiin magacaasaa loo badan yahay in la yidhahdo rifaaca ibnu yahrabi attaymi qaala wuxuu yidhi ataytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u imid maca ibnin lii wiil anigoo aan dhalay asoo ila socda oo macayga yahay faqaala wuxuu yidhi ibnuka haadaa kani wiilkaaga miya faqultu waxaan idhi nacam ashhadu bihi waxaan ka markhaati kacaya inuu waladkayga yahay qaala wuxuu yidhi laa yajnii calayka walaa tajnii calayh laa yajnii calayka kugu xadgudbi maayo walaa tajnii calayhi adiguna asiga ku xadgudbi mayse qaala wuxuu yidhi wara'aytu shayba waxaan arkay ciradii axmara oo gaduudan ciradii nebiga calayh isalaatu wasalaam oo gaduudan ayaan arkay qaala abuu ciisaa abuu ciisa wuxuu yidhi waa tirmidi haadaa axsanu shayin xadiidkan waa shay midka ugu wanaagsan ee ruwiya fii hada albaabi baabkan lagu wariyey wa afsaru waana midka ugu faydidda badan xaaladdii tinta ciradii nebiga calayhi salaatu wasalaam lianna ariwaayaati saxiixa maxaa yeelay riwaayadaha saxiixa ah لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب النبي عليه الصلاة والسلام عر مقار وأبو رمثة اسمه رفاع بن يثرب التيمي الإمام الترمذي رحمه الله wuxuu yidhi xadiidkan waa xadiidka ugu wanaagsan ee baabkan lagu wariyo wuxuu ishaarayaa ama uu rajaxayaa atirmidi raximahullah inuusan nebiga sala allahu calayhi wasalam tintiisa uusan cilaan marin markuu saxaabigu leeyahay ra'aytu shayba axmara macnaheedu ma ahan bay yidhahdeen inuu cilaan mariyey ee waxa weeye tinta nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay noqotay mid gaduudan likarati isticmaali tiib wduhn isticmaalka faraha badan ee uu nebigu isticmaali jiray diibka iyo saliidda u isticmaali jira darteed ayay tintiisu waxay la noqotay bay yidhahdeen gaduud walidaalika wuxuu raaciyey riwaayadaha saxiixa waxay sheegayaan buu yidhi nebigu inuusan ciro gaarin hadduusan ciro gaarin maxaa la cilaaminayaa marka macnaheedu waxa waaye nebigu calayh isalatu wasalaam tintiisa ma cilaansan jirin waa noo imaan doontaa masalada waa la isku khilaafsan yahay laakiin tirmidi halkaas u iishay qaala xadaanaa sufyaan ibnu wakiic qaala xadaanaa abi can shariikin can cuhmaan ibni mawhib qaala wuxuu yidhi su'ila abuu hurayrata abuu hurayra waxaa la weydiiyey radia allaahu canh hal khadaba rasuulu ullah sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam tintiisa cilaan ma mariyey qaala wuxuu yidhi nacam qaala abuu ciisa abuu ciisa wuxuu yidhi warawaa abuu cawaanata hada alxadiida abuu cawaana xadiidkan ayuu wariyey can cuhmaan ibni cabdillaahi bni mawhab buu ka wariyey faqaala wuxuu yidhi can ummi salama can abi hurayra muusan dhihin ama su'ila abuu hurayra muusan dhihin wuxuu yidhi can ummi salama waxaana saxiixa xadiidkan inuu yahay can ummi salama amaa xadiidkan in laga wariyay can abi hurayra waa khata' sababtuna waxa waaye sufyaan ibnu wakiicna waa daciif shariikna lahu awhaamun shariiku lqaadi awhaam badanuu leeyahay in can abi hurayra laga dhiga riwaayaddanna awhaamtiisay ka mid tahay riwaayadda saxiixa ah waxa waaye xadiidkan in laga wariyey can ummi salama radia allaahu canha ayadaa su-aashaan la weydiiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam cilaan ma marsaday markaasay tidhi nacam waa cilaansada nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayadaha qaarna waxaa ku yimid inuu cabdulaahi cuhmaan ibni cabdillaahi bni mawhab wuxuu yidhaahday dakhaltu calaa ummi salama ummi salaman u soo galay buu yidhi fa akhrajat ilayna shacaran min shacri nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxay noo soo saartay tin ka mida timihii nebiga calayhi salaatu wasalaam makhduuban oo cilaansan oo cilaan la mariyey khidaabaa soo marsan yahay ayay noo soo saartay xadiid ummi salama wuxuu ku jiraa fii saxiixi albukhaari riwaayadda marka saxiixa ah waa riwaayatu ummi salama amaa in laga wariyay can abi hurayra radi allahu canhu bihada ariiq wa bi hada lafd waa daciif qaala xadaanaa ibraahim ibnu haaruun qaala anba'na anadr ibni zuraara can abi janaabin can iyaad ibni laqiid can iljahdama imra'ati bashiir ibni alkhasaasiya qaalat waxay tidhi ana ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam waxaan arkay bay tidhi anigu nebiga calayhi salaatu wasalaam yakhruju min beytihi asagoo gurigiisa ka soo baxaya yanfudu ra'sahu madaxiisana biyaha ka firdhinaya waqad iqtasala walxaali qad iqtasala uu qubaystay wa bira'sihi madaxa nebigana waxaa ku sugnaa radcun min xinnaa radcun aahaartii marinta min xinnaa'in oo ka ahaata cilaan cilaankii aahaartiisa ayaa madaxiisa ka muuqata calayhi salaatu wasalaam oo waa cilaansanaa madaxiisa ow qaala ama wuxuu yidhahday radqun shaka fii haada ashaykhu shaka fii haada arrinkan waxaa ku shakiyey buu yidhi ashaykhu sheikha ayaa ku shakiyey sheikha waa shakiya uu leeyahay waa sheikhiisa tirmidi raximahullah sheikhiisa fii hada alxadiid sheikhiisa fii hada alxadiid yaa waaye waa ibraahim ibnu haaruun sheikha shakiyuu sheegaya waa asiga ma wuxuu yidhi radcun mase radqun alradcu waaradqu waa isku macno dhow yihiin oo radciga waxaa loo isticmaalaa zacfaraanka in la marsado radqiguna waxaa loo isticmaalaa qofka inuu ismarmariyo cilaan labada kelimood waa isku dhow yihiin yacnii aaaartii marinta cilaanka ayaa nebiga ka muuqata ama madaxiisa ku tiilay calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa cabdullaahi bni cabdiraxmaan qaala xadaanaa camr bni caasim qaala xadaanaa xamaad bnu salama qaala xadaanaa xumayd can anasin qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay shacra rasuuliillaah sala allahu calayhi wasalama tinta nebiga calayhi salaatu wasalaam makhduuban xaalay tahay mid la cilaamiyo cilaan marsan yahay qaala xamaadun xamaad wuxuu yidhi waa xamaad ibnu salama wa akhbaranaa cabdullaahi ibnu muxamed ibni caqiil qaala wuxuu yidhi ra'aytu shacra rasuuliillaah sala allahu calayhi wasalama waxaan arkay tinta nebiga calayhi salaatu wasalaam cinda anas ibni maalikin anas ibni maalik agtiisa ayaan ku arkay makhduuban ayadoo la cilaamiyo cilaan ay marsan tahay ama cilaanku uu ka muuqdo in la cilaamiyey xadiidkan wuxuu khilaafsan yahay riwaayadda anas radia allaahu canhu oo fi saxiixayn ku jirta anas radia allaahu canhu waxaa laga wariyey oo fi saxiixayn ku sugan inuu inkiri jiray in nebigu cilaan la marsan jiray calayhi salaatu wasalaam markii arrintaa la weydiiyana wuxuu yidhaahday lam yabluq shay nabiga calayhi salaatu wasalaam ciro ma gaadhin heer nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ciro cilaan ka marsado rasuulku ma gaadhin maxaa yeelay cirada uu lahaa wuxuu yidhahday xabad xabaday ahayd wax yaroo tirsanay ahaayeen riwaayadahaasi ama riwaayadda anasee ku jirta bukhaari iyo muslim way khilaafsan tahay midda halkan noogu taalla maxaa yeeley halkan waxaa ku jira in anas uu sugayo tinta nebiga calayh isalaatu wasalaam inay cilaansanayd uu arkay asiga nebiga calayi salatu wasalaam tintiisu cilaansan tahay ikhtilaafaa jira bay yihahdeen bacdu lculamaa mar hadday riwaayadu iskhilaafeenna waa la kala rajaxayaa haddii ha la kala rajaxa la yidhahdo midee raajixa riwaayadda ku jirta fi saxiixayna raajixa riwaayaddanna waa riwaayad cilaysan waayo cilada koowaad waa camr bni caasim camr bni caasim xaafid ibn xajar wuxuu yidhahdee waa maqbuul fi taqriib fi taqriibi tahdiib wuxuu yidhi waa maqbuul maqbuul macnaheedu waa maxay waa layin اlxadiid ida lam yutaabac sidaas uu ku fasiray ibn xajar raximah اllah fi muqadimati taqriib hadduu yidhaahdo waa layin yani hadduu yidhahdo waa maqbuul in sidaa ula jeedo xadiidkiisu waa mid jilcan oo dacfi ku jiro haddaan la mutaabacaynin camr bni caasimka maqbuulka waa ninka khilaafay riwaayaddii ku jirtay fi saxiixayn ee riwaayaddan wariyey riwaayaddiisan sawaab maahan dariiqa labaad waa is camr bni caasim waa ku jiraa qaala xamaad markuu leeyahay waa dariiqii camr bni caasim waxaa haddana intaa dheer cabdullaahi bni moxamed bni caqiil waa mukhtalafun fiihi culmada culamaau lxadiid way isku khilaafeen waxay iskugu khilaafeen mid xadiidkiisa taxsiininaya iyo mid tadciifinaya waa nin la isku khilaafsan yahay calaa kulli xaal anas waxaa ka sugan oo riwaayaddiisu saxiixa ay tahay inuu inkiri jiray in nebiga sala allahu calayh wasalama uu cilaansaday tintiisa qaala xamaadun xamaad wuxuu yidhi wa ahbaranaa cabdullaahi bnu muxamed bni caqiil qaala raaytu qaala ra'aytu shacra rasuuli illaahi sal ly slam cinda anas bni maalikin makhduuban waa midda cabdullahi bn caqiil hadda uu ku jira dambe xadiidkan wuxuu u dembeeyey maa yatacallaqu bikhitaabi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waxyaabaha ku saabsan cilaansigii nabiga calayh isalaatu wasalaam tintiisa inuu cilaamiyey in kale arrintaasina waa arrin la isku khilaafay sidaad arkaysaanba axaadiistu waa kala duwan yihiin qaar waxaa ku sugan inkaar sida anas oo kale radia allahu canhu waa inkiri jiray qaarna waxaa ku sugan ihbaat iyo sugid in nebiga sala allahu calayh wasalam tintiisa uu cilaamin jiray cilaan uu marsan jiray culummaduuna waa isku khilaafeen duruqda loo marayo waa lagu kala duwanaaday bacdulculamaa waxay rajaxeen riwaayadaha dhahaya nebigu calayhi salaatu wasalaam ma cilaansan jirin tintiisa oo cilaan ma marsan dariiqii anasay mareen waana madhabu maalik raximah ullah imaam maalik madhabkiisa waxa waaye in nebigu sala allahu calayh wasalam uusan tintiisa cilaan marin jirin cirada nebiga calayhi salaatu wasalaamna aysan gaarin heer cilaan la mariyo waana madhabka uu qabo alimaamu tirmidi raximahullah oo hadalkiisa waa ka muuqatay markuu hadda ka hadlaayay xadiidkii aan soo qaadanay uu lahaa hada axsanu shayin fi hada albaab xadiidkan waa xadiidka ugu wanaagsan buu yidhi baabkan maxaa yeeley riwaayadaha saxiixa waxay sheegayaan buu yidhi ana nebiy sal ly slam lam yabluqi shay nabiga calayh isalatu wasalaam inuusan ciro gaarin macnaha cilo ciro la cilaamiyo oo cilaan la mariyo ciradiisa ma gaarin calayhi salaatu wasalaam riwaayadaha kale oo sheegaya in nebiga calayhi salaatu wasalaam ciradiisu ay gaduudneed oo sida abuu rimtha iyo waladkiisa ay sheegeen oo yidhi ra'aytu shayba axmara waxay ku macneeyeen culimmadaasi inaysan waxa tinta nebigu la gaduudnayd aysan ahayn cilaan la mariyey ee waxay yidhahdeen gaduudka waxaa keenay nebigu calayhi salaatu wasalaam diibka aad buu u isticmaali jiray waxyaabaha udgoon aaduu u jeclaa wuxuuna yidhi calayhi salaatu wasalaam xubiba ilaya min dunyaakum atiiba wاnnisaa adduunyadiinna waxaa xaggayga la jeclaysiyoon ugu jeclaha buu yidhaahday iib iyo dumar iibka nebiga alay slat slaam aad u isticmaali jira waana jeclaa waxyaaba oo kaleu isticmaali jira waxaa ka mid a adduhna oon soo marnay inuu madaxiisa saliid marin jira waxay yidhahdeen marka haddii aad loo isticmaalo iibka iyo duhniga mararka qaar waxay sababaan in tinta noocan maa gaduud u galo ayadoon cilaan la marin ayaa tinta gaduud noqonaysa ra'aytu shayba axmar laga qaadan maayo bay yihahdeen marka xumradan iyo gaduudkan inay tahay bisabab alkhidaab bal waxay yidhahdeen waa bisababi tiibi waduhn sidaasay uga jawaabeen dariiqaasay mareen waxayna yidhahdeen riwaayadaha iyo axaadiidta tusinaysa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uusan cilaadsan jirin ayaa ka raajixsan kuwa tilmaamaya inuu cilaan marsaday qowlkaasi waa qowl ay qabaan akar اlculamaa culammada intooda badanaa qaba sida uu sheegay alimaam qaadi ciyaad wuxuu sheegay akar اlculamaa inay diidan yihiin in nebiga calayh الsalaatu wasalaam uu marsan jiray khidaab laakiin waxaa ka hor imaanaya oo asigana xadiid sugan oo fi صaxiixayn ku jira xadiid ibni cumar radi allahu canhu mualifka halkan kuma sheegin xadiid ibni cumar radi allahu canh waxaa ku sugnayd inuu sheegay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isticmaalay ama tintiisa uu mariyey bisufra yacnii midab gaduudah inuu isticmaalo sufrada gaduudkana waa loo isticmaalaa midabka haruudana waa loo isticmaalaa oo wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam yasbaqu bisufra xadiidkaasi bukhaari iyo muslim labada way wariyeen dariiqa labaad oo culammada qaar ay mareen waxa waaye inaan labada labada jaanib axaadiidta ku timid inaan laga tegin labadaba oo la jamciyo bayna aladila oo labada jaanib ama labada daliil ee iska soo horjeeda mid aan lagu dhaqmin kan kalena aan laga tegin maxaa yeele xadiid ibni cumar bukhaari iyo muslima wariyey wuxuu sugayaa in nabiga calayh isalaatu wasalaam tintiisa uu cilaansaday xadiida anasna bukhaari iyo muslima wariyey wuxuu sheegayaa tinta nebiga calayh isalatu wasalaam inuusan cilaamin meesha ikhtilaafaa ka jira jamcigaana ka owleysan in labada daliil mid la qaato midna laga tago annawowi raximah اllah fii sharxi muslim wuxuu yidhi wاlmukhtaaru annahu salى اllahu عalayhi wasalama sabqa fii waqti wa tarakahu fii mucdami اlawqaat wاlmukhtaaru qowlka la doortay waxa waaye buu yidhi annahu salى اllahu عalayhi wasalama sabqa nabiga calayhi salaatu wasalaam tintiisa ayuu cilaamiyey fii waqtin waqti wa tarakahu waa uuna ka tegay inuu cilaamiyuu ka tegay fii mucdami alawqaat awqaadda badankood inta badane awqaadda waa iskaga tegay nabiga calayi slat slam inuu cilaamiyo waa jamcan bayna aladila oo waxaa leeyahay anas markuu leeyahay ma cilaansan muxuu ku dhisay wuxuu ku dhisay mucdam alawqaat oo nabiga calayi slat slam ma cilaamsan jirin ibnu cumar radi allahu canhu iyo abuu rimta iyo kayrkood markay leeyihiin tinta nebiga calayh salatu salaam cilaansan baan aragnay waxaa leeyahay waa fii bacdi alawqaat idan kullun rawaa bimaa ra'aa mid walba wuxuu wariyey wuxuu arkay mid walba saxaabada ka mid a wuxuu wariyey bimaa ra'aa ibnu kaiir raximah llah asiga waa kala rajaxay oo wuxuu rajaxay in la la sugayo riwaayadaha sheegaya in nebigu cilaansan jiray calayhi salaatu wasalaam wuxuuna yidhi saxaabada dhahaya nebigu ma cilaansan calayhi salaatu wasalaam cilmi ayaa la dheer yahay cilmi ayaa la dheer yahay yaa cilmi dheer kuwa soo naqliyey inay nebigu cilaansaday arkeen calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fi lbidaaya wاnnihaaya wa nafyu anasin lilkhidaab diidmada anas uu anfiyey nebigu inuu cilaan marsaday calayhi salaatu wasalaam mucaaradun waa mid lagu mucaaraday bima taqadama can hayrihi wixii hayrkii ka hormaray sida ibnu cumar oo kale laga wariyey min ihbaatihi oo ah sugidiisa in nebigu cilaan marsan jiray calayhi salaatu wasalaam waalqaacidatu lmuqarara qaacidada la taqriiriyey la sugay waxay leedahay ana alihbaata muqadamun cala alnafyi sugidda ayaa laga hormarinayaa cala nafyi diidmada lianna almuhbita maxaa yeelay midka wax sugaya macahu siyaadatu cilmin waxaa agtiisa ah cilmi dheeraad ah laysat cinda annaafi siyaadadaasoo laysat aan ahayn cinda annaafi midka wax diidaya agtiisa siyaado cilmiya oo midka wax diidaya agtiisa aan aalin ayuu wataa midka wax sugaya idan almuhbitu muqadamun cala annaafi midka wax sugaya ayaa laga hormarinaya midka wax anfinaya laakiin taqriirkan uu maray ibnu kaiir iyo midka nawowi uu sheegay ma iskhilaafayaan isma khilaafayaan markii dhan laga fiiriyo maxaa yeelay saxaabada arakay ayagoo nebigu u cilaansan yahay calayhi salaatu wasalaam waxay sugeen arrintaasi inay aqoon u leeyihiin oo ay arkeen anasna wuxuu sugay inuusan nebiga calayhi salatu wasalaam tintiisa uusan wax cilaana ku arag labada mid walbo ka mida waa saadiq waxa uu sheegaya waa ka run sheegayaa laakiin maxaa lagu ximbaarayaa ikhtilaafu alaxwaal xaaladaha kala duwanaa xaaladna cilaanba waa u marsanay nebiga calayh isalaatu wasalaam xaaladna waa marsanay sidaasaa lagu ximbaarayaa adiladana lagu jamcinayaa halkaa waxaa ka soo baxaya marka sida saxiixa ah in nebiga calayh isalaatu wasalaam mararka qaar uu cilaansan jiray tinta ciradiisu yaysan badnaan haddana maca daalika cilaan waa marsan jiray axyaanan mar walba ma ahayn qaala baabu maa jaaa wuxuu baabu yahay wixii ku yimid fii kuxli rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam indha kuusha nabiga calayhi salaatu wasalaam xadaanaa muxamed ibnu xumaydin araazi qaala xadaanaa abu daawuud aطayaalisi can cabaad ibni mansuur can cikrima can ibni cabaas ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi igtaxiluu ku indhakuushada bilimidi imidka waxay culimmadu ku fasireen waa xajar iyo dhagax asalkiisa waxaa laga helaa bay yidhaahdeen meesha la yidhaha asbahaan waana dhagaxa asal ahaan laga sameeyay bay yidhahdeen indhakuusha indhakuushaas asal ahaan dhagaxa laga sameeyaa indhuhu u roon yahay siday sheegeen fa innahu yajluu maxaa yeelay wuxuu faydayaa albasara araga aragga nadiifuu ka dhigayaa wayumbitu wuxuu soo saarayaa ashacra tintana waa soo saaraya tintuu soo saaraya waa tinte tinta madaxa miyaa laga wadaa maya tinta koree xaajibeynka miya maya waa meesha la marinayo tinta ka soo baxda waa meesha la marinayo soo tin ma laha indhakuusha meesha hoosaa laga mariyaa tinta yani waxaan ka wadaa isha meesha la marinayo tinaa ku taalla yar tintaasna wuu soo saaraa marka ishana saafi uu ka dhigaya tintana waa soo saaraya wazacama wuxuu sheegay ana nabiya sal ly slam kaanat lahu inuu nebigu lahaa mukxulatun almukxula waa aalat lkuxli waa aalada ama weelka loo isticmaalo indhakuusha meeshay bahalka ay ku jirtaa waxaa la yhahdaa mukxula yaktaxilu minhaa nabiga calayh salaatu wasalaam xaggeeda ayuu ka indhakuulan jiray kula leylatin habeen walba alaaatan fii haadihi wa alaaatan fii haadihi saddex jeer isha midig ayuu indhakuulaya saddexna isha bidix ishiiba saddex jeer ayuu marinaya indhakuusha xadiidkan wuxuu ku wareegayaa cabaad ibnu mansuur cabaad ibnu mansuurna waa mudalis halkaana muxuu ku wariyey canbuu cikrimo uga wariyey waxaa intaa dheer maxamed ibnu xumaydin araazi culimmada qaar waxay ku xukumeen bilkadib waxay ku sheegeen inuu yahay mid lagu tuhmaayo kadib iyo been xadiidkan waa daciif qaala xadaanaa cabdullaahi bnu sabaax alhaashimi albasri qaala akhbaranaa cubayd llahi bnu muusa qaala akhbaranaa israa'iil ibnu yuunus can cabaad ibni mansuur xaa xaa waa taan ku soo marayna saxiix albukhaari waa taxwiilu sanad وxadثna cلي بن xujr qala xadثna يزيid بن haaruun qala xadثna cabaad بn mansuur can cikrima can ibni cabaas qaala wuxuu yidhi kaana الnabiyu salى الlahu عalيه waslm yaktaxilu nebigu waa indha kuulan jiray qabla an yanaama intuusan hurdin biاlsmidi ثaلaaثa saddex jeer ayuu ku indha kuulanaya fii kuli caynin il walba il walba saddex jeer وqاla يزيid بن haaruun يزيid بن haaruun wuxuu yidhi fي xadiiثihi إن النabiya slى الlaه عalيه وasلم nabiga عalaيه الصلaaة وaسلام kaanat lahu wuxuu lahaa mukxulaة yaktaxilu minha mukxulaة aalo ama weel uu ugu jira indhakuusha oo yaktaxilu minhaa uu ka indhakuulanayo cinda الnowmi hurdada agteeda ثaلaaثa saddex jeer ayuu indhakuulanaya fii kuli caynin il walba saddex jeeruu marinayo indhakuusha sifada loo marinayo culama culammadu waxay sheegeen laba sifo sifa waa midda hadda xadiidkan lagu sheegay oo ah il walba inuu nebigu calayi salatu salaam marinayay saddex jeer il walba markii saddex jeer la mariyo meeqo jeeray noqonaysaa lix jeeray noqonaysaa tiradaasi laakiin ma shafci baa mase waa witri tiradaasi waa shafci lix jeer waa shafci tiro isdhaafa maaha waa labo labo il walba laakiin markii si gooniya loo fiiriyo maxay noqonaysaa witri bay u noqonaysaa tirada markii laisku daro waa shafci laakiin il walba gooni markii loo ictibaariyo waa witri sifo kalena way sheegeen culimmadu waxay yidhaahdeen isha midigaa lagu bilaabayaa kadibna isha bidix ayaad u indhakuulaysaa marka saddexaad waxaad ku soo noqonaysaa isha midig marka afaraadna haddana bidixdaad marinaysaa meeqa mid walba qabtaa laba jeer marka shanaad ayaad waxaad u noqonaysaa midigta ayadaana ku khatimaysaa waxay yidhaahdeen midigaa laga bilaabaya midigaana lagu dhammaanayaa tiraduna waa witri midigta waa lagu bilaabayaa waana lagu dhammaanayaa tiraduna maxay noqonaysaa witri waa tiro isdhaafa waa shan sifadaas in loo indhakuulanayana way sheegeen qaala xadaanaa axmed ibnu maniic qaala xadaanaa muxamed ibnu yaziid can muxamed ibni isxaaq can muxamed ibni lmunkadir can jaabirin huwa ibni cabdillaah qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi calaykum bilimid laazima bilimid waxyaabaha lagu indhakuushaa badan laakiin imidka ugu fiican cinda annowmi hurdada agtii fainahu yajluu wuxuu faydayaa albasara aragga wa yunbitu shacra tintana waa soo saaraya qال xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna بشhr بن مفضل عن cabdاللahi بن cثmaan بن khuثaym عن سacيid بن jubayr عن iبni cabaas qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu الlahi slى الlaه عalيه وsلم nabiga عalaيه الصلaaةu وaسلام wuxuu yidhi إna khayra أkxaaliكum indhakuuladiinna waxaa u khayr badan alإثmi waxaa laga dareemaya waxyaaba kaloo lagu indhakuusho marka inay jiraan yajlu الbaصr aragga ayuu feydayaa ou ziyaadinayaa wayunbitu shacra tintana waa soo dhalinaya qaala xadaana ibraahim ibnu mustamir albasri qaala xadaana abu caasimin can cuثmaan bni cabdilmalik can saalimin can ibni cumar qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam calaykum biاlإثmid laazima biاlإثmid fainahu yajlu اlbasra wayunbitu الshacra axaadiistan waxay isku wada waafaqeen labadan faa'iido inay ku jiraan indhakuusha aragga inay ziyaadinayaan indhakuul walba miya mase waa imidka markii lagu indhakuusho waa bilimid culammada mucaasiriinta waxay sheegeen hadda asoo saafiya inta badan inaan la helin oo waxyaabo kale lagu daro dhagax kale waxyaabo kalea lagu daraa markaasi waxay ku sheegaan bay yidhahen inuu imid yahay filxaqiiqana ma aha inta badan asoo saafiya lama helay yidhaahdeen haddii la helo laakiin ama ay suuragal noqoto indhuhuna waa u fiican yahay oo aragguu ziyaadinayaa tintana waa soo saaraya axaadiidda qaar waxaa ku soo aroortay inuu nebigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhaahday ama uu sheegay in yacnii la witriyo indhakuusha awtiruu bilkuxli indhakuusha wuxuu yidhahday witri ka dhiga tiro isdhaafa ha laga dhigo labadii sifee hadda aan soo marnay markii labada indhood la kala qaado mid walba witri bay noqonaysaa yani waxaan ka wadaa sifada hore mid walba witri bay noqonaysaa laakiin tirada guud marka la isku daro shafci bay noqonaysaa tirada dambe shanta ah marka la isku daro waa witri laakiin markii la kala qaado shafci miyay noqonay mase witri bay noqonaysaa hal il waxay ku noqonaysaa witri isha kalena waxay ku noqonaysaa shafci midigta witri waaye oo waa saddex jeer bidixduna waa laba jeer laakiin markii la isku daro ayay guud ahaan waxay tahay witri labada sifaba imaam axmed raximahullah iyo keyrkii ayaa sheegeen in labada sifa loo indha kuunanayo oo axaadiiduna labadaa sifa ay ku timid calaa kulli xaal indhakuushu waxyaabaha nebigu isticmaali jiray calayhi salaatu wasalaam ayay ka mid tahay gaarna kuma ahan isticmaalkeedu dumarka dadka qaar sidaasay fahamsan yihiin indhakuul la marsadaa waxay u fahmayeen inay dumarka keliya gaar ku tahay saxna ma ahan nebigu waa indhakuulan jiray calayhi salaatu wasalaam fawaa'idanna waa laga sheegay fainahu yajlu lbasara wa yunbitu shacra wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin